agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka qayb galay shir muhiim ah oo lagu soo bandhigayo qorshayaasha maalgashi ee degmada kismaayo shirkan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ganacsato iyo danayaasha horumarinta deegaanka ayaa diiradda lagu saarayey fursadaha maalgashi iyo horumarineed ee degmada si loo dhiirigeliyo kobaca dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruuca lagu horumarinayo xanaanada xoolaha isagoona carabka ku adkeeyey in mashruucan muhiimad weyn u leeyahay bulshada degmada kismaayo wuxuuna sheegay in hirgelinta mashruucan ay kor u qaadi doonto tayada adeegyada xanaanada xoolaha ayna fududeyn doonto helitaanka suuqyada islamarkaana ay gacan ka geysan doonto hagaajinta nolosha xoolo-dhaqatada iyo ganacsatada deegaanka se waa la socotaanba waddankeena soomaaliya siday dowladda u burtayba waxaa jira caqabado badan oo naga haysta dhanka cuntada oo wax soo saarka dalkeena yaraa waxaan xoogga saarnay in aanu ku tiirsanaano cuntooyinka ka imaada bannaanka kuwa gudaha ay yaraadaan marka mashruucan wuxuu xooga saari doonaa inuu xooga saaro wax soo saarka gudaha dalka ha noqoto beeraha xoolaha iyo qaybaha kale ee lamidka ah Eh, waana mashruuc ballaaran oo ka socda dhammaanba eh, eh, soomaaliya dhanba ka socdaa steedada kala duwan Eh, waxaa kale uu ka socdaa africa uu ka socdaa mashruuc saa u ballaaran waa mashruucan fsrb marka la dhaho. Eh, cunnadana eh, waxaa kaloo jirta saameyntiisa jirta cim- isbeddelka cimilada oo dalkeenu iyadoo ay tahay waddan bara- barafasooran ah haddana waxaa jiro abaaro soo labaabto oo caqabad ku noqday eh, wax soo saarkii beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga iyo dhammaan wax soo saarka dalka waxaa kaloo jirtay fatahaado iyo dabaylo iyagana saameyntooda leh waxaa kaloo jiray cudurro eh, ama ku dhaca kara hadda xoolahan eh, taqasus u leeyahay xoolaha ku dhaco ayaa jiro soo batay oo xilliga roobka markuu doo kale eh, eh, eh, soo bato Eh, deegaanada jubbaland qaarkood waa dhul oo riverine oo webiga u badan ama dhul oo toog u badan taasna waxay keenaysaa in xanuunnada xoolaha ay badan yihiin Eh, marka mashruucan xoogga wuxuu saari doonaa qaybahaas kala duwan waxaa kaloo uu xoogga saari doonaa beeraha iyo xoolaha maadaama labada baab ay u yihiin waa lafdhawr u yihiin bulshadeena soomaaliyeed Eh, in ay ganacsi wax la- la sameeyo wax la dhaho xoola dhaqata beeraley qofka isagoo xooley leh inuu beer leeyahay haddaad adoo beer leh xoole leedahay wuu kaa haraya wiilka xataa ee- ee daaqa xoolaha waad leedahay dalki baad siinaysaa xoolaha cawski baad abuurinaysaa waxaad abuurinaysaa malabkaad soo saaranaysaa diyaadkaad dhaqaysaa taasaa la rabaa in mashruuc uu xoojiyo laakiin dadkeena waxay u badan yihiin eh, wax la dhaho ma mihin annaka xoolo dhaqatay waxaan nahay waxaan nahay xoola raacato xoolaha duurkaan geynaa biyaha iyo daaqaan la raacanaa waa weynaa marka badanaa waxaa laga yaabaa meesha biyo leh inaanay daaq lahayn meesha daaq lehna inaanay biyo lahayn eh, arrimo kale oo qolaadan ay jiraan waxaasoo dhan baa samaynaysa marka qaab hore tradishinkaha in wax laga bedelo labadan sektarba oo ay noqoto qaab cusub lagu dayo ayay muhiim ka tahay marka waxaan rajaynaynaa in bulshooyinka ay ka faa'iidi doonaan eh, daneeyayaasha iyo dadka ka shaqeeya xoolaha iyo beeraha oo kala duwan inay ka faa'iidaan